dee صفx kama dhambe inaanay jirin mslim xadaثanaa fulan can fulan can fulan buu odhanaya intaanu matnigii sheegin ayaa xadiidkii sanad labaadu leeyo haddana dib ugu noqonaya deeto haddan odhanaya xadaثanaa fulan xadaثanaa fulan kolkol buu shan goor ay israacdaa shan iyo lix goor baa israacda marka xadiidka duruqdu badantahy haddaba markaa uu sanadkii hore dhameeyo ama haddii ay laba sanad aanay kala ahayn oy dhexda iskaga soo dhacayeen ilaa halkii ay iskaga soo dhacayeen in uu gaadhsiiyo halkay isugu imanayeen ayuu xa qoranaya xa keliya sanad kaluu ku laabmaya kolkol baa shan goor intaan umategii gaadhin ay shan xa ood soo galaan xa ayuu haddana sanad kale haddana xa ugu dambeyn buu markaa matnigii ama sanadka wixii ka harsanaa intuu dhameeyey halkay isugu yimaadeen ayuu matnigii sheegaya haddaba xadaas baa kutubta kusoo noqnoqota kutubta asaaniidale bukhaari saa uguma badnaa way jirtaa laakiin saa uguma badna laakiin muslim aad bay uguba badan tahay oo dee wax ka maran mawduuc baab ka maran ama axaadiis kama marani ma jirto haddaba taas bay culimadu maxay xadaasi tahay hadalka waa yar dheereeyo isagu soo ikhtisaarsaday shakii uu weydiiyeyna ibnu salaax waa sheegay qolooyin kaloo ay dariiqay ku kulmeen rixladii ay wada socdeen dee cilmiga loo baxayay marka ay rixlaynayeen dad ay rixladu kulmisay oo iyaguna waxyaala uga sheegay buu sheegay calaa kulli xaalin waxay horta waa xa keliya marka xadiidka la soo gaadhina siay doortaan waa la aqriyayaayo ruuxu kama aamusaye halkaa xaa intuu idhaa ayuu sanadkii kale iskaga noqonaya walow bacdigooda yidhaaheen lama aqriyayo dee haddii waxyaale qaarkood la yidhaaho markaa barhkood waxay yidhaaheen lafdigan xadu waxay kasoo jeedaa min ataxwiil oo ujeeddadu waa wareeg baa la wareegayaa sanad laga guurayaa sanad kalea loo wareegayaayo taasay ishaaro u tahay sanadkan in taxwiilkaas barhkood baa me waxay leeyihiin lafdigan xadu waa min alxaail alxaail waa alxajiz bayna shayan laba shay waxaa dhexdooda mara kala teedaha kala xijaaba waayo iyadii labadii sanad bay kala dhexdoodii kuba sugantao taas baa laga soo qaatay bacda culamaa ilmaqrib bay kaba soo naqliyeen ujeeddadu dee waa halkii alxadiisa ayuun baaba in inta intii kale la gooyo xadini ramsi ay u tahay bay yidhaaheen ee bal muhimku waxa weeye ansaanidaas aan matigii markaan la dhamayn sanad labaad lagu laabmaya dhexdooda dhacdaa waxaana markaa ibnu salaax doortay inay xadaa muhmalada ah ay tahay kolley mina taxwiilla ay tahay lana aqriayo waayo sheekhii siyon xaafid ahaayo aada u ruxlo badnaa cabdulqadir rahawi la odhanayo oo isagu uu weydiiyey ayaa yidhi la aqriyi maayo laakiin dee sida loo badanyu isagu doorto oo ah in la aqriayo xa inta tidhaaho aada iska wadanayso bal taaba weye qoltu waxaan yidhi ibnu kathiir baa leh wa min annaasi dadka waxa kaba mid ah oo dadka waxa kaba mid ah man yatawahamu ku isagu tawahumaya moodaya annahaa khaa-un mucjama inay xa aanay ahayna kha ay tahay taasaaba dadkii kaba mida buuhi oo markaa macnuhu noqdo iyadna ay isnaadun aakhar waa isnaad kaleo aakhar laftigeedii khada lagaba soo qaatay walmashhuuru lawalu laakiin qowlka mashhuurkii waa inay xa tahay aanay kha ahayn waxataa bacduhum alijmaaca caleyh bacdigoodna in laguma ijmaacsanyay taas sooba naqliyeen bal taaba weyn annowcu saadisu walcishruun sifatu riwaayat alxadiid kolley kan iyo imanka noocan aan hayno isagana waxoogaa oo isaga uu kaba hadli doono nusi ka u ikhtisaariya inuu ikhtisaarin doonin waa umuuradda kolley u yar baahan waayo asaanidan ugu baahanayo kutubtan roonroon ruuxuna inuu himo yeesho ku talagala weeyo kutubta inuu aqriste taase kala duu daalib cilmi yahay bal markaa waa umuuro muhim oo dee aada fira idinkaba baahan marka intaa la dhameeyo dabadeed kitaabku waa dee insha allahu tacaala hadhow ishkaaliyaadkiisi iyo sucuubaadkiisi way iska tegaya kitaabku iska socon doonaa waqtigu haynagu soo koobtayba jiilaalka daraadeed ee bal nooca mar dambaan siya raacin doonaa waayo iyagu waa waxyaalo u baahan in la iska dhaadhiciya ma la fahmo allah subxana wa tacaala الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع السادس والعشرون نوع لحية اللباتناد صفة رواية الحديث حديثك ورنتيسا الكيفيات كي صفدي ayuu bal markaa noocani uu yahay balkaas ama madxadkii ama halkii lagaba hadlayay aduu bal umuuro badan oo ku tacalluqsanana xagga xadiidka warintiisa ama laftigiisa ha lagu wariyo ama macnihiisa ha lagu wariyo ha la ikhtisaarsado iyo khaasatan dadkan warinaya umuuro kuba tacalluqsan umuurahaasaa inoogu iman doonaan markaa taasba weeya noocan lix iyo labaatan qaala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu ihi shaddada way adkeeyeenoo qowmun qowm fi riwaayati xagga warinta xadiidka la warinayo aada bay u adkeeyeen oo fashtarada bacduhum barhkood wuxuu shardiyey an takuuna inay noqoto alriwaayatu riwaayadu min xifdi raawiyi raawiga xifdigiisa uu xifdisan yahay xaggii inay ka ahaato aw tadakurihi ama xusuustiisa uu xusuusan yahay riwaayadiisa waxakaahu ibnu salaax qowlka now ama dee uu ka soo naqliyey oo wuxuu ka soo xikaayooday ka soo naqliyey can maalikin wa abi xaniifata wa abi bakrin asaydalaaniyi almarwasiyi ashaaficiyi qolooyinkaas buu iyagu waxa weeyaan ka soo naqliyey oo wuxuu leeyahay culimmada qaarkood xaggan riwaayada aad bay u adkeeyeen oo dee way cidhiidhiyeen si wax lagu warin kari lahaa marka waxay barhkood shardiyeen qolooyinka mutashadidiintae ama halkan adkeeyey in ruuxu kitaabkiisa wuxuu ku dabdiyo ku qoray uun kol haddaanu korka ka hayn aanu warin karahayn ee wuxuu xifdisan yahay uun uu warinayo taa wixii uu xifdiyey ee uu xaafidka ku ahaa kaasunbaa dabdigiisa la tirsanayaayo kaasunbuu warinayaaye axaadiis aanu xifdisnayn laakiin kitaabkiisa ugu dabdisan oo ugu qoran taas iyada inaanu warinahayn bay kuga tegeen taasi bal markaa taasna dee waa tadbiiq aada iyo aada u weyn ruwaadana axaadiista warisee bal saxiixa bal ruwaadka saxiixa haddii la eego waxaa la arkaa kala badhba inaanay ahayn ragga xufaada ah ee dee in badanoo kaba mida iyagu raggaa axaadiistoodii samaaca saxiixa uu lahaa iyaguna marka la eego awjuhdii horeynu soo marnay dee awjuhdii fiicnayd ku taxamulay axaadiistoodna ay u dabdisnayd uun inay ahaayeenba bal marka markaa qowlka caynkani ah xifdiga raawigunbaaba uu ruuxu kuba warin karaa wuxuu xifdisan yahay maalik iyo abi xaniifa iyo ayuu ka soo naqliyey xakaahuda faacilkeedna waa ibnu salaax waxakaahu ay xaka ibnu salaax ibnu salaax qowlkan waa soo naqliyey oo wuxuu ka soo xikaayaday ama kaba soo naqliyey can maalikin wa abi xaniifata wa abi bakrin isaydalaaniyi almarwasiyi shaafici waana nin isagu mutaqadima oo a'imadii shaaficiyada kaba mid ahaa maxamed ibnu daa-uud kolley magaciisa la ydhaha saydalaani oo daawuudi loo yaqaanay oo afar boqol iyo toddobiyo labaatankii dhintay waa nin hore waktafaa way kaaftoomeen oo aakharuuna kuwo kale wahumuljumhuuru waana jamaahiirtii culimmadoo dee ifraadna qowlkooda kuma sugna iyo tafriitoone bihubuuti samaaci raawi raawiga maqalkiisana waa axaadiisan ama kitaabkan maqlay sugnaanshaha uu sugan yahay lidaalika aladii kan uu maqlay yusmacu la maqlayo calayhi isaga korkiisa isaga laga naqlinayo lagu dul aqriayo ama lagaba dhegaysanayo kaa in samaaciisan uu maqlay inuu horta uu sugnaado taasunbaabay iyagu ku kaaftoomeen wain kaana samaacaasi ha kuba sugnaado bikhadi kayrihi isaga kayrkii gacantii ama khadkiisiiyo kitaabadiisa ha kuba sugnaado wain qaabad ha kaba maqnaato canhu xaggiisa nuskhatu nuskadii uu wax ku maqlay ee uu saxday ee uu muqaabaladii ulaba yimi gacantiisaba muddo ha kaba baxdo muddo ha kaba maqnaato idaa kaana alghaalibu hadduu yahay waxa badanee haalibka ihi cala danni danniga u haalibka ihi salaamataa fayoobida ay ka fayowday nuskadii min atabdiili bedelid la bedelay iyo watakyiiri takyiir iyo in waxaan iyadii ka mid ah in lagu soo daray ama wax lagaba bedelay haddii ay baldamnigii u qaalib tahay inay waxa weeyaan kaba fayowday dee isagana aanay umuurahaasi kaba qarsoonaanahayn bal markaa wuxuu leeyahay hadday qoladaa hore tashadudka weyn la yimaadeen kuwii iyagu tasaahulka la yimina way inoo dambeeyaane jumhuurulculamaa iyagu halkan maxay ku kaaftoomeen raawigan maanta wax laga warinayo weeye isagu horuu wuxuu wariyey isagaa maanta wax laga warinayaa ee riwaayadiisii si ay u noqoto mid la tirsanayo ama la aqbalo xifdigiisu shardi maaha uu axaadiista uu korka dhammaanteed ka wada hayaa shardi maahee inuu kitaabkan ama axaadiisan maqlay maqalkaasi horta waa inuu sugnaado marka dee bal ninku haddii aanu xaafidba ahayn kollay nuskaa jirta nuskhadiisii ama waqtiyadaa hore dee waxayna diyaarkii may jirin kutub isagu qoranayeyba ama ha looba qore nusqooyinkaas baa waxaa la raacin jiray dee sian marar horena soo yar sheegnay dadkan markaa jooga oo isaga weliba qaybtii halkaas ahayd ee dibaaqdii uu kasoo boodo waa inihii uu ikhtisaarsaday kaba mid ahaydbe oo noocii hore ayuu kuba jireen dadkan markaa majiska jooga ama duruustaa xaadiraya kitaabkan ayaa magacyadooda la qorayay inta badanna nin kastaa ma qorayna dad fiqaad oo gaara ayaa qori jiray nusqadaa meel ka mida lagaga qorayay markaa dee kan isagu bal gacantiisa ku qoree fiqada ahaa inta badanna waa raggii la u ictimaadsanaya beryahan dambe xifdigii uu yaraaday ama inta badan sanadgoonun dadkii ay soo galeene dad badan oon aqoon lahayn oo caruur yaryara iyo waxyaale ay daloo qoriye samaaci dee dadka la ictimaadsanaya dadkaas bay ahaydeen haddaba in isagaa qori ruux sidaasaa qorayay marka ruuxan maanta axaadiistii laga maqlayo kitaabkan ama axaadiisan wuxuunbaa shardigu yahay samaaciisii uu kitaabkan maqlay horta inuu sugan yahay wain kaana bikhadi kayrina waa taasoo xataa dee isaga gacantiisa wax ku qoran yaanu ahayn ruux kale oo qoray dee majliskii samaaca qorayay dadkii xaadiriinta qorayo magaciisii kusoo daro dee hiqa ah haba jiro keyrkii gacantiisa kuba sugnaado samaaca uu kitaabkan u leeyahay taasi waan welibana markaa xagga dee bacd almutashadidiin halkan waa ka booday oo waa qowl ibnu salaaxna kuba sugnaaye kuwa iyagoo samaaca aanu ruuxu xaafidkaba ahayn icti adigu tirsadayo dee aqbalay ayaa waxay halka shardiyeen inaanu nuskhadiisaasi marna gacantiisa ka bixin oo uu gacanta dee haysto uun cidna aanu u dhiibin ilaa isaga laga maqlayo oo laga naqlinayo taasna kolley tashadud bay kuwa tiriyeen waxay leeyihin de waxaan laga aaminahayn in cid ay wax ku soo darto ayaan laga aaminahayn bal taasna oo qowlkii iyaguna kuwa tashadudka laba yimi qowlkooda ahaa halkan maxay yidhaaheen jamaahiir alculamaa nuskhadii xataa uu dee samaaciisa ku sugnaa isaguna uu dabdistay ama loo dabdiyey hadday gacantiisaba kaba baxdo laakiin oy dee marka dambe kolley de way sooba noqotay kol haddii danigii qaalibka ahaayey inaan inna wax taqyiiri kuba iman isaguna ruux ay waxaasi kaba qarsoonaanayaan haddii tasuuriya lagu daro ama aan axaadiistii isaga axaadiistiisii ahayn waayo dad badan baa sidaa lagu sameeyey kutubtooda oo kolkol axaadiisaan asal lahaynba iyagoo rag dee hiqaadkii ruwaadahaa loogu soo darayoo dad ay aafa kagaba timi haddaba haddii aan salaama dee inuu waxaan tabdiil iyo taqyiir ka fayow yihiin aanay isaga ka qarsoomahayn dee danigana ay u qaalibtay inay sideedii tahay iyada markaa dhib ma laha oo maqnaasho ay gacantiisa muddo kaba maqnayd dhib kuma keenayse waa laga markaa waa lagaba maqlayaa taas ama waaba kawa warin karaa taas bay adigu bal markaa qowlkoodii dhexe uu yahay watasaahala aakharuuna kuwo kalena halkan tasaahul iyo fudaysi weyn bay la yimaadeen fi riwaayati xaggii riwaayada ay warinayeen min nusakhi nuskhooyin ayay wax ka wariyeen nuskhooyinkaasoo lam tuqaabal an inna wax muqaabalo ah iyo sixid lagu saxay asalkeedii oo xadiis xadiis loogu saxay aanu jirin bimujaradi qowli daalibi ruuxii daalibka ah ee axaadiista doonayay ama dalbayay qowlkiisa uun mujaradkii ayay nuskhooyinkaa ugaba wariyeen haadaa min riwaayatika kani axaadiisani waa adiga riwaayada ama kitaabkani min gayri tahabutin hubsina la-aan aanu hubsan bal inay axaadiistiisii tahay uu riwaayada u lahayo in kale walaa nadarin eegid fi nuskhati nuskadii uu fiiriyey oo balluyadna waa dee tasabutkii aanay jirin walaa tafaqudi dabaqati samaaci bal samaaciisa dabaqadii inuu meesha kuba sugan yuhu samaac wixii uu lahaa uu yahay iyo in kale isagoon iskaba hubsan ayay hadalkaa waa axaadiistaadii uun intay ictimaadsaneen bay iska wariyeen qaala ibnu salaax wuxuu ihi waqad caddahum waa ku tiriyey alxaakimu xaakim kuwa caynkana fii dabaqaati almajruuxiina dadka majruuxiinta ah dabaqaadkoodiibuu kuba tiriyey oo waa kuwo iyaga riwaayadoodu aanay ictidaad lahayn ama ictibaar oo waa kuwii kuwa hore qaabilayay oo ah mutasaahiliintii marka maxaa dhacay inta badan dadkani waxay kaba dhacday dad inta yari ay wax kuba maqleen oo dee aan cilmi kale iyo wax kale lahayn markay weynaadeen ay da' noqdeen loo baahday uun samaacoodii horeo nusqooyin ama la soo iibiyey ama dad ay kaba soo qaadeen uun lagu dul aqriyayey oo wax lagaba warinayay ama nusqooyin loolaba yimi oo layidhi waa riwaayadaadii tani adaa wariyo waa axaadiistii aada warinaysay isagoon inna hubsan isagiina yidhi waayo oo lagu dul aqriyay oo kale ee kuwaasi iyagu waa tasaahul weyn oo riwaayana eheluma aha waana tan walow markii dambe ay dad dad badani ay taa sameeyeen oo in badani ay iyada tan badsadeen haddana xaakimse wuxuu ku teliyey taasi inay jarxi noqonayso riwaayadaasna aanay qiimo yeelanahayn xagga nuskin lam tuqaabalna waa ti aan hore usoo maray xagga muqaabaladu siday u dhacaysa iyo casharkii shalayto ayuu nooguba sugnaa dee bal markaa haddii in kolley bacd alculamaa ay yidhaha nusqooyinku markaanay muqaabalo ahayn laakiin ruuxu uu bal dani adagu malaynayo riwaayadiisii inay tahay hadduu caddeeyo cinda riwaaya inaanu muqaabaladaasi laba iman waaba kuwa warin karaabay leeyihiin waaba marka muhimku markaan shuruudaana la ictibaarin bay noqon oo waxa weya cidu nin daalibun baa ula imanaya axaadiisu wato ama kitaab wato odhanaya kan waa dee riwaayadu leedahay waa axaadiistaadii isagii isagoon hobsiinmaba aanay ina xaggiisa kaba dhican bu isagii lagu dul aqriyayayo sidaa loogaba warinaya taasna waa tasaahul weynoo dee waa waqtaa xaakim oo kale iyo uu kaba dhigay arrintaasi inay jarxi tahay bal kuwana way tasaahuleen bal riwaayadoodii ay u badnaayeen ee jamaahiirtoodna ay kuba tegeen taa dhexa weeye uu jamaahiir noogaba soo naqliyey فرع قال الخطيب البغدادي وحر خطيب البغدادي والسماع مقل على الضرير كي اندال آكر كي سوح لغو مقلو او اساقي لغو دل اقري ايو لغا دغيسا او البصير اما سكي اند قبي ايه لكن الامي امي هاي وحو دي اقري ايو مقري باني جرين إذا كان هدو يهي سماعاس مثبتا مد سغن بخط غيره غير كي خط كي سأكب سغن هدو يهي أو قوله أمس قول كي كل عبارة أو قوله لما يسعن كتاب كي وحكسه نقلنا يدا خطيب ورمها يو كفاية ما هيستو لكن عبارة ملا كله واحد أو تنقل لفتك سي عبارات كي دي ابن الصلاح يا هل كان أما يسيك بس نقليا كما يسقنين بهم haddaba qowlkiisa kollayna waxaanayn dabca jirta kitaabkan ahoo cali cabdi markaa cali xasan cabdilxamiid adiga ama cali xalabi adigu uu madbacadeeda ama taxqiiqeeda leeyahay kollay tacliiqaad albaanina laba socoto inta badan ay kaga soocaan sharaxan shaakirna shiinkay qoraane kolkol ma badnee laakiin nuun ay dhigtaan oo macnaa albaani ah cibaara halkan laba socotay mala waxa laga yaabaaba inay tahay aw talqiinihi oo dee kifaayo wax ku dhow buugtaa kaba soo naqliyey adigu waa baab ahaan baan filaya inayna cunwaan ahaan ahaydoo waxaa la arkaa dee talqiintiisii loo laqinay kolley aadna daahir uma yar aha taasne iyaguna kolley wuxuu kaba cabiro waxa laga yaabaaba taa inay tahay un cibaaradu bal muhimku kitaabkii asalkaay in cibaaradu kumay sugnayn wax imaka halkan waxay nagaga sii xidhayna maaho dee umuurtay shardeeyeenun waa cibaarada inoo horeysa haddaba haddii samaacaasi ruuxan isaga keyrkii khadkii uu kuba sugan yahayna isaga waa kan oo nin wax dabdinayaba maahayn haddaba samaaca caynkaasa fiihi khilaafun bayna annaasi culimada dhexdooda khilaaf baa kuba sugan ma samaaca la ictibaar laa mise maaha fa min alculamaa'i culimada waxaa ka mida man manaca ku manciyey alriwaayata warin canhum dadka caynkaasa wax laga wariyo wa minhum waxaa kaba mida man ajaasaha ku fasaxay oo baneeyey maxay tanna tahay nin indhala ka soo qaadoo isagoo axaadiisiisii ma qoranayo horta cid qorto u baahan yahayba ayaa dee wuxuu xaadireeba majaalisi riwaayo axaadiisi buu riwaayo u lahaa ama kutub kutubtiina marka la eego samaac inuu leeyahay dabaqadii samaacee dee dad kala qoray dadkii khaasatan arrintan lagu aaminayay ay qoreen baaba dee laga helay magaciisii inuu ku jiro ciddii kitaabkaa magac markaas waxa weeye maqashay ama axaadiista riwaayada u lahayd nuskhadiisiina waaba haystaayoo isagii waa loo dabdiyey oo waa nusqo isaga loo dabdiyey oo uu hayo haddaba kaasoo kale miyaa wax laga warin karaa hadhow bay leeyihiin iyadoo umuurtaasun la ictimaadsanayo culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa la midana ninku haddii uu nin caamo abayo isagu wax qoran kara inuon wax dabdisan kar ahayn majliskii ama majaalistii waa xaadiray riwaayadii ama nuskhadiisiina waaba loo sameeyey waa loo muqaabaleeyo loo saxay waana haystaaba samaacina ruux kale gacantiisa kuba qoranya oo dee khadkaa keyrkiibu kuba qoranyaha ciddii dabaqada qoraysay bal markaa kaas oo kale wax miyaa laga warin karaa culimmada qaarkood halkan way adkeeyeenoo waxay leeyihin dee kol hadduu ruuxu tan yahay in axaadiis aan iyadii ka mid ahayn lagu kordhiyo oo lagu daro aamin lagama aha in tabdiil ku yimaado iyo waay ninkan iskama garanayaba waxaan iskamana ogaanayo tabdiil ku yimi ama takyiir haalibanna waa wax dad kale ay aqriyayaan oo lagu dul aqriya isaga maba aqriyayo markaa riwaayo saasa way manciyeen lagaba wariyo qolooyin markaa deeg waana marka isaga laga maqlayo ee kitaabkii maaha axaadiistii uu korka ka hayay in badan oo dee dadka markaa iyagu ama indhaal ah oo kale sidii qataada iyo amsaashii iyagu xufaad bay ahaayeen axaadiistan way xifdisnaayeen waanay xifdiyeen ama fadligii afkii sheekha ayaabay kaba xifdiyeenoo waa laga maqlaya taa iyada hadalkeed maaha waa wixii aan xifdi ahayn kitaabo uun ahaa dabaqadii samaacuna ay uga qornay dee nuskhadii bal markaas axaadiistii sheekha ay kaba warinayeen axaadiistiisii markaa ahaas haddaba taas bay barhkood manciyeen ay leeyihiin tasayud iyo ama tabdiil iyo wixii aamin lagama aha sidaa daraaddeed lagama waxa weyaan laga aqbali ma laga warin maayo dee kuwana iyagu waxay leeyihin kol haddii bal inay ciddan dabdisay baa la ictimaadsanaya ka horrow ruux hiqa uu samaaciisa kuba qornaa nuskhadiina loo muqaabaleeyo marka horeba nuskho muqaabala ay ahayd marka riwaayadna bal ixtiyaad uu la yimaado nuskhadiisa mooyaan kitaabkiisa waxa laga aqriyayaa uu noqdo kii uu haysta isagu ee meel kale cid kaleo nuskho kaloo cidi ay wadato iyadii haba waafaqsanaatee laga aqriyayaanay jirin nuskhadiisii ay tahay muhimkuna dee cidda aqriyaysaa cid kolley lagu kalsoonyo ay noqoto ixtiyaadkaa lala yimaado bal cinda riwaaya ixtiyaadkaa lala yimaado waa laga aqbalayaa oo riwaayada waa laga warinaya waa qowlka labaad ee uu leeyahy walow dee ay umuuraha iyo ictibaaraadka aan sheegay ay ictibaarinayaan iyo halkan ay dee sidaasee bal umuurihii ay noqoto waxa la yidhaahaa wax soo raacay ama wax lagu daray ma jirtee waa sidiisii uu kuba maqlay waana umuuro dee hore u dhacay unoda kolley waqtiyadeennan aan saaba ahayn dee farcun aakhar idaa rawaa hadduu wariyo kitaaban kitaab kalbukhaariyi maalanba weeye can sheekhin sheekh uu ka wariyo uma wajada uu helo oo nuskhata nuskho bihi ay mutadaminatan bihi kitaabkii dimnisanaysa ama bi'dan waxaan kaba dhigaynaa bimacaanin si yashrabu biha cibaadullaahi oo bal markaa waxa weeyaan ba'daas oo kale say dee tabciidiya uguma fasireen oo bimacna tabciid way uga timaadaa oo uma wajada uu helo nuskhata nuskho minhu kole bal markuu cibaaraadkiisanan dib ugu yar celinayay saaxibu sacyi alxasiisna waa cibaaradiisii ah nuskhatan minhu waana wax macno daahira nuskho haddaba isagii ka mida kitaabkii ayuu helay laysat nuskhadaasoon ahayn muqaabalatan mid la qaabiliyey oo lagu saxay cala asli sheekhi sheekhiisa asalkiisii aw lam yajid amase maba helinoo asla samaacihi maqalkiisii asalkeeda oo waa tii samaaciisa uu kuba qornaa weeye fiiha ay fii hadihi nuskhati kamuu helin asla samaaci calayhi calaa sheekh uu ku dul maqlay ama lagu dul aqriya uu sheekha kaba maqlay tii maba helin laakinahu laakiin taskunu nafsuhu naftiisa waxay u iilanaysaa ilaa sixatiha nuskhadani inay axaadiisu tii uun tahay tii uu sheekhiisa kaba wariyo sixada ay saxiix tahay bay u iilanaysaa ayay naftiisa u iilanaysaa faxaka alkhadiibu khadiibu wuxuu soo naqliyey can caamati ahlilxadiidi ahlulxadiidka intooda badan ama mucdamkoodii caamadoodii uu kaba soo naqliyey annahum iyagu manacuu inay manciyeen min alriwaayati bidalika riwaaya nusqada wax kaba wariyay inay manciyeen wa minhum raggaa waxaa kaba mid ah asheekh abu nasrin ibnu sadaaq alfaqiih oo isagu nin faqiiha ahaa ayaaba kaba mida dadkii manciyey waxakaa wuxuu naqliyey oo uu kasoo naqliyey ibnu salax can ayuuba ayuubu sakhtiyaani iyo muxamed ibni bakrin ilbursaaniyi ninkaa isaguna maxamed ibnu bakrin la yidhaha waa ninista mutaqadima ayuubi ha kaba dambeeyo hooyo laba boqol iyo afartii ayaabu dhintay sanadii shaaficiga way dhinteen bal markaa maxamed ibnu bakr ilbursaani bursaanna waa qabiilo asdi kaba mid oo waa reerkiisii annahumaa rakhasa fii dalika inay taa ruqseeyeen oo iskaba baneeyeen ayuu balxasoobad naqliyay qultu waxaa ihi ibnu kaiir baa le wailaa haadaa ajnaxu anugu taasaan uba iilanaya maxay suuradana tahay waa suurooyin hore uuna kollay imaka inaga dee inaan ogaanoon macrifo u yeelano uun mooyoon ogaano bal juhdigii weynaa iyo dadaalkii weynaa ee axaadiista ay aada iyo aada ugu dadaalayeen si bal xadiisku sidiisi inuu inoogu soo gaadho bal markaa taxriif iyo tasxiif iyo ziyaadaad iyo waxyaale aanay dhicin ayuun baan ku ogaanaynaaye matalan shaksi baa wuxuu warinayaa kitaab buu warinayaa sheekh baanu kaba warinayaa dee kollayna bal markaa ama nusqabu haystay ama nuska ma haysanee laakiin dee nuska ayuu ugu qornaa samaaciisii uu maqlay uugu qornaa dee waxaanaynu soo marray nusqooyinka caynkaasa markan la ictimaadsanayaa markay muqaabala dhacdo muqaabaladna se u dhacaysay waatii aynu soo marray ee haddaanay muqaabala dhicin oon dib loogu seexin oon loo hubsan inay nuskadani dibqa alasli tahay weliba xadiis xadiis inaanay dee ictibaar saasa yeelanahayn taa horeynu u soo aragnay bal shuruud ay leedahay taasi haddii xataa ay ictibaar yeelato kale haddaba ninkii caynkaasa ee nuskadaa wariyey ayaa nuskadiisii ma haysto nuska ayuu helay sheekha isagana laga qortay uun sheekhiisii ama lagu dul maqlay ayuu helay oo nusko samicat calaa sheykhihi ayuu helay nuskadaasi markaan eegno nuskadii samaaciisii kuma qorna oo isagaas wax samaaciisoo ku qorin ma jirto nuskada nafteedu bal sheekha lagaba maqle eh maaha mid muqaabalo oo asalkii sheekhiisa ama asalkii isaga samaaciisan la qaabiliyo lagu saxay oo la yidhaha waa dibqal asli maaha nusqada caynkaasa laakiin gees kale marka la eego markuu eegay wuxuu adag u malaynayaa naftiisna meesha ay u ilanaysaa inay axaadiistii uu warinayay ay tahay tii uu warinayo sheekhan kaba warinaya ay tahay muxuu yeelayaayo taa ma laga maqli karaa ama isagu ma soo warin karaa haysashadiisii waxaa lamooda waa isagii in laga naqliyo nusqada caynkaas iyo axaadiista caynkaasa lagaba wariyo amate horta cibaaradan horta macnuu waa taas un laysat muqaabalatan calaa si sheekh walow cibaaradiisaad moodo yar kollay ikhtisaarkii iyo waxyaalo amaan yar isaga siyaaqadiisii inay yar nooc yar ee tacaqib yar ay kuba keento bal culuum alxadiid oo kale cibaaradiisu waxay ahayd idaa samica kitaaban huma araada riwaayatahu min nuskatin laysa fiiha samaacuhu walaa hiya muqaabalat binuskati samaacihi غayra anahu sumica minha calىa shaykhi lam yajis lahu dalika waa cibaaro aad mooday inay aada uga yar waabaxsanay waana cibaaradii nawowi oo kale iyaduna walow in yar uu meel yar bedelay oo marka waxa weya hadduu ruuxu kitaab buu maqlay kitaabkiibaa wuxuu doonay nusko kitaabkii ka mida inuu wax ka wariyo laakiin nuskadaas samaaciisii kuma sugna isaga tii uu samaaciisi ku sugnaa ma aha oo samaaciisii kuma sugnaa mid iyada la qaabiliyo nuskadii samaaciisa ee sheekha ay kaba maqleenna maaha ise laakiin waxaa la ogayay in sheekhiisa lagatanba nuskadan lagaba qortay ama lagu dul maqlay oo isagii lagaba maqlay buu la og uu ogyahay ama jirtee taasoo kale ayuu leeyahay culamaa ulxadiid waayo weli aada looguma kalsoona inay dabqal asri tahay waxaa ka dhici kartay leeyihin axaadiisi ziyaadaad oon tiisii ku sugnayn inay meesha ku jiraan oo dee isagii marka laga wariyaysanayna xadahanaa fulaan iyo akhbaranaa fulaan buu leeyahay waana axaadiis aan riwaayadiisii geli karin oo ziyaada inay meeshii kuba sugan yihiin baa suurtagala waayo nuskadan inay dibqal asri tahay taas imaka muqaabaladaasi ma jirto tiisii la qaabiliyey waxa weeyaan samaaciisii kuma sugna markaa taa iyada kama warin karo inkastaba naftiisa xataa ha ku kalsoonato oo inay axaadiisiisin uu maqlay ay tiiyo riwaayadiisa ahayd taas naftiisu aada ha uguba iiratee bal taasay caamadoodu leeyihiin dee qolooyin kooban oo baneeyeyna iyada kol haddii eeg uu isagu shaki kaga jiray iyada cidna ma banaynayso ee laakiin kalsooni meeshii ay jirtay ama naftiisa oo u iiranaysa inay axaadiisii uu warinayay ay tahay tiisii ay tahay ayubu sakhtiyaani iyo moxamed ibnu bakr ilbursaani ayaa rugseeyay ibnu kasiirna wuxuu leeyahayba wailaa haadaa ajnaxu waa ibnu kasiir baale aniguna qowlkan ah inay taasi kol haddii dee siqa meeshii ay taalo idminaan nafsi ila sixa ay taalo kalsooni iyo uu leeyahay naftii maya waa tii uun axaadiistaadii iyada markaa in lagu warin karo waana hadalka shaakir leeyahayba taas baa sawaaba waqad tawasada wuu dhexdhexaystay labada qowl asheykhu sheekhi taqiyudiin ibnu salaax faqaala wuxuu ihi in kaanat lahu haddii isaga u sugnaatay min sheekhihi sheekhiisan xaggii nuskadanba isba lagaba maqlay ijaazatan ijaazo jaazat riwaayatu warintiisu way badnaanaan walxalatu adi walxaal arinku kan yahay oo muxuu leeyahay waa ibnu salaax labadii qowluu dhexdhexaysanayo nuskadii waa noocaa horaynu soo marrayo samaaciisuna kuma sugnaa mid samaaciisii nuskadii samaaciisa lagu saxay oo la qaabiliyeyna ma aha laakiin sheekhiisa kollay ijaazo guudu kitaabkan uu ijaazeeyey ayaa jirta markaa suuradaas oo kale ee haddii bal axaadiida ziyaadiya ay soo gasho axaadiidtaas ziyaadadan riwaayadiisu ijaazadan bay gelaysaa markaa oo keliya wuxuu riwaayo u leeyahay noqono ijaazadan baa bal markaa axaadiistii ziyaadada ahayd uu sheekha kaga warinaya haddii axaadiista ziyaadaha le haddii aan la helin ooga axaadiistii uu samaaca u lahaa ama bal markaa qiraa'ada u lahaa markaa kol hadday taa tahay ha ku wariye laakiin haddaan sheekha ijaazo gaaro uu ka haystaa jirin maqalkaa uu axaadiisa kaba maqli mooye dee umuurahaasaa iman kariya waxyaale aan iyadii kaba mid ahayn inay kuba sugan yihiinoo marka ayaanu ku warinin oo waa tawasud labadii qowl uu dhexdhexaystay faracna aakharu farac kale ida ikhtalafa hadduu iskhilaafaa alxaafidu ninkii xaafidka aya oo kitaabuhu kitaabkiis ayaa iskhilaafay se isu khilaafay waa nin keliya waa dee nuskhadiisii uu qortay meesha way taallaa kitaabkii axaadiistana waa nin xaafido korkuu kaba hayaa laakiin markaa muxuu egay xifdigiisna waa si kitaabkiisna wax ka duwan baa ku qoran dama haynu dhammaan wixii ay isku khilaafayaane axaadiista qaar baa udhici karta kelima ama sanad qaarkood ayaa uu sibaa xifdigiisi yahay markuu kitaabkiisii u laabmana si ka duwan ayaa kuba qoran taasoo kale halkuu ninkii xaafidka ahaa keebu ictimaadsanaya waa kanuu tafsiil bay geliyeen oo wuxuu ihi fa in kaana hadduu yahay ictimaadu ictimaadkiisa fii xifdihi xifdigiisa marka caynkaasa kitaabkii baa asal ah xifdigiisani kitaabkan buu ictimaadsanayay falyarjic ilayhi kitaabka ha u laabmo marka kitaabkii buu laabmaya kitaabkaa la raajax yeelaya ina marka horeba wuxuu ka xafiday kitaabkan isagaa markaa khadab xaggiisa kaba yimid wain kaana hadduu yahay min hayrihi waa min hayri kitaabihi cibaaradii ibnu silaxna waxay yidhi wain kaana min fami lmuxadith oo sheekhii muxadidka ahaa ayuu afkiisa ka xafiday sar raggii xufaad ahayn barhkood soo maray daaraaqun iyo waxaan la yeedhinayo niya dee in badan raggaas markaaba qabanayay marka dambana dib buu u qortay eeg afka xadiidkii wuxuu kaba xafiday ama dee nusqo kaleba ha qaatee laakiin axaadiisan wuxuu ka xafiday sheekhii cibaarada nawoweyne waxayd min fami sheekh halkanuu min kayri kaba cabiray bal marka haddii xifdigiisu kaa ahaa oonu marka hore kitaabkan ka xafidin axaadiisa falyarjic ilaa xifdihi xifdigiisii ha u laabmo xifdigiisa ha raajax yelo taas weeye laakiin waxasan waxa fiican weliba oo meeshan wanaagsan an yunabiha inuu ku baraarujiyo calaa maa fi lkitaabi kitaabka waxaa ku sugan maca daalika isagoo dee u laabmaya xifdigiisiio taa raajax yeelaya haddana bal kitaabkiisa waxaa ku suganna inuu kuba baraarujiyo kama ruwiya can shucbata shuco sidii lagaba wariyo dee shucba iyo rag kaleba waa lagaba wariyey axaadiisii wixii ay xifdisnaayeen iyo dee wixii kitaabkooda ku sugnaayay kala baydhaan shucboo kale xadiid ay soo naqliyaan waaba laba lafti un fafaraca iyo fafaraqo oo kale malaa dee xagga macnahana iskaba mida imaka halkan marka xifdigiisuna mid buu ahaa kitaabkiisana mid baa ku sugnayd markaasuu lahaa anigu dee afkiisii sheekhiisuu tilmaamaya taas baan ka maqlay wa fii kitaabi kada oo tiina uu ku baraarujiyey bal markaa taa haba yeelo ujeedadu isagoo sheegayo xifdigiisii hana idhaaho kitaabkaygana laakiin sidaasaa kuba sugan arrin kale waxaa la mid ah kadalika waxaa tan oo kale ah idaa khaalafahu kayruhu kayrkii hadduu khilaafo min alxufaadi ninkani waa xaafid axaadiidiisii kitaabkiisii iyo isagiiba waaba isugu mid ama waa xifdisan yahay laakiin rag kaleo xadiidka la wanaagsadoo iyaguna xufaad ah ayaa siduu ku wariyay si ka duwan ku warinaya oo ku khilaafsano meel bay isku khilaafsanyihin sheekhna way ka wada maqlayaanba oo sheekh bay ka wada wariyeen isagu sibuu markaa xifdigiisu yahay ninkii kalena si kale ayuu xifdigiisu yahay taasoo kale dee marka hore tiisuu horreysiinayaaye falyunabiha baraarujiya calaa daalika kaas in keyrkii halkan ku khilaafsan yahay cinda riwaayati riwaayadiisa agteed kamaa facala sufyaanu thawriyu wallahu aclam waa raggaa wareecintaa xufaada ah sufyaanu thawri baa xadiidu caasim ibnu kuleyb kaba warinayay ayaa maxaa kuba sugnaa sanadkiisa baan filaya can abi bakr bni abi muusa can abihi abibakr bn abi muusa alashcari weeye marka dadkii kale laakiin maxay ku wariyeen halkan xadiidkan can abi burdata oo isaguna ni ay walaalayiino ibnu abi muusa markaasaa muxuu odhanaya isagu anigu waxa weeye dee aniga wuxuu leeyahay ama si an anigu dee si aniga riwaayadaydu waa can abi bakrin wakayri yaquulu can abi burdata saasuu odhanayay oo tan uu ku baraarujinaya anigu waxaan leeyahay abibakri bay riwaayadiisa masan xifdisanay ay tahay xifdigaygu waa kaa fii xifdi laakiin kayrkay wuxuu leeyahay abi burda ayuu leeyahay taasoo kale ku baraarujinaya bal taasoo kale labada xaalanba waa isla miduuna markaa isaga ruux keliya un kitaabkiisa xifdigiisu kala duwanyahin ama ninkii xaafidka ahaa dadkii kale xufaadda ee xadiidka la wadaagsan sidii uu ku wariyay si ka duwan ay ku warinayaan bal markaa dariiqaasuu maraya dee aimada horena ay mareen oo dee salafkoodina salafkiisii noqonaya farcun aakharu farac kale low wajada hadduu helo dabaqata samaacihi samaaciisa dabaqadii fii kitaabin kitaab buu kaba helay ima bikhadii khadkii oo khadi man yahiqu bihi amase ruuxuu ku kalsoon yahay khadkii walam yatadakar ma xusuusanoo samaacahu maqalkiisii lidaalika axaadiida uu maqlay ma xusuusan faqad xukiya waxaa laga soo naqliyey can abi xaniifata wa bacdi shaaficiyati abi xaniifa iyo shaaficiyada bacdigood annahu laa yajuusu lahu inaanu u banaanayn aliqdaamu dhiirani uu ku dhiirado oo markaas cala riwaayati werin uu kitaabka caynkaasa ama axaadiidta uu wariyo laakiin waljaadatu dariiqa cad ee dee la maray ee masruuga aljaada waxa weeye waa adigu markaa waa jamcu jawaadin oo bal markaa ama jawaad waa dariiqan khaasatan toobiye a weeyaana masruuga ayay jaada yidhaahaan kolley cibaarada dee waxa weeyaan isaga ayay ciba tacbiirkii ibnu kathiir ay tahay tacbiirkii ibnu salaax isagoo halkan waa madhab shaaficiya un baabu ahaa oo ujeedadu wuxuu leeyahay dee bacda shaaficiya qowlkaas haba ahaadee laakiin madhabta maxaa lagu yaqaanay oo dariiqeedii masruuga ah madhabta shaafici waa qowlkan jaadada had iyo goor kolkol bay in badan kutubta ay dhacdaa xataa xadiidkaad kolkol ku arkaysaa cibaaro saasoo inta badan asaaniid baa dee iska macruufa sanado ayaa iska macruufo axaadiid badan laguma warinaya kol baa raawigii sanadkaa lahaa uu baydhayaayo sanadkan sheekhiisii uu maanta mashhuurka uu ku ah inuu wax kaba warin jiray intuu kaba baydho nin kale kaba warinayaa markaa dadkii aan xifdigoodu badnayni awqaadda qaarkeed waxay la marayaan dariiqii hore unbay laba marayaan iyadoo dee markaa xadiidkaasi aanu dariiqa lahay inuu sanad labaad yahay markaa kolkolna waa markay cilaynayaan xadiidkaas oo kale ayaa kolkol kaa cabiraan basalaka bihi fulanin aljaada dariiqii dee macnaa markii hore la yaqaanay ayuunbu hebel la maray oo ujeedada xadiidku dariiqa maanta ma lahayn ninkani sheekhan in badan waxa ka wariyay sheekhan kale maanta xadiidka kaba wariyay dee dadkii markay axaadiida qaar ama asaaniida la xifdisan yahay ragga xufaadda ee waxyaalaha kala soocaya mooye ragga kale inta badan waa qalado dhaca oo dariiqii la yaqaanay unbay deeta la qaadaan oo wadadii toosnayd unbuu la mareebay kaba cabiraan wadadii toosnayd markaa jaadada taa haddaba waa dariiqa cad ee ama masruuga ama madhabta shaafici baa lagu yaqaanaa wabihi yaquulu maxamed ibn alxasan wa abu yuusuf waa labadii saaxiibe uu lahaa abu xaniifa ama madhabtan ba hagaag u sugay faafiyey oo dee waxa weeyaan nina taaliiftiisii badnayd maxamed ibn alxasan nina qaadi buu ahaayo cusuur dhan buu qaada ama sanado dhan buu qaada haadi iyo waxa weeyaan bal markaa mahdi iyo haadi iyo haruun rashiid buu intaba uu qaadi u ahaa qaadi lqudaadna waa ninkii la baxay ama lagu idlaaqay ninkii ugu horeeyeybo dee qudaadii adduunyadaba isaga ayay naa-ib wada ahaayeen oo markaa tacyininayay bal markaa dowladdii cabaasiyiinta haddaba bal markaa waqtiyadaas waa labadaan haddaba iyagu waana dee ay waa qowlkoodii aljawaasu waa banaanintaasi ay banaan tahay ictimaadan iyadoo la ictimaadsanayo la cuskan calaa maa galaba calaa dani wixii ruuxan danigiisii u qaalib noqday dee kol haddii samaacan sugan yahay inuu isagu maqlay ah wakama annahu laa yushtaradu sida aan looga shardi ahayn an yatadakara inuu xusuusto samaacahu maqalkiisii likulli xadiidin xadiidin xadiid xadiid uu maqlay waxa kitaabkan kuba sugan kitaabkiisi guudaa u xusuusnaadee aw dabdahu dabdigiisii inuu taa xusuusan yahay sida aan looguma shardiyayn kadalika saasoo kale laa yushtaradu lama shardiyayo tadakuruhu xusuustiisa uu xusuusnaado oo uu xusuusan yahay liasli samaacihi maqalkiisa asalkii tanna waa farac kale oo masalo kale dee dadka riwaayaadka waana basharo kolley waa iloobaya waataynu soo marnay in axaadiistii isaga laga maqlay iloobay oo markii lagu yihi waanu kaa maqalnay maba xusuusan waaye ama inkirayba waataynu hore usoo marnay meel hore man xadatha wanasiyaba ay kutub ay uga dejiyeen cunwaankaale marka halkan maxaa dhacaysa ninbaa wuxuu helay nusqa kitaab kaba mida kasoo qaad bukhaariba kasoo qaad dabaqadii waxaa ku qoran magaciisii inuu nusqadan ay canfulaan canfulaan canfulaan ka maqleen muhimku de inagu waxaan isticmaalnaa siaan soo de marka hore bayna yidhahda asaaniidii waqtiya hore waa iska magacun baaba kaba hadhee maaha waa wax iska shibha inqiraad oo kale ee waa wax diraaye un weeye arrinteenu iyagu dee riwaaye ahaydoo kitaabka gaarkaa waxaa loo eegayay maha kitaabkiin inuu madmuunkiisii waa la dabdiyo waa la ogyahay bukhaari inuu leeyahe warinayo ee waa sanadkan uu leeyahay anigu hebel baan ka maqlay hebelle hebele la tirinayo isagii laga naqlinayo sanad ahaan looga warinayo taas baa dee meesha taalla haddaba samaaciisii waxaa ku qoran yahay kitaabkii ama waaba gacantiisii ama waaba dee ruux lagu kalsooyey khadkii oo horta markaa meesha waxaa cad kitaabkan inuu can fulan kaba maqlay laakiin isagii wakti alla wakti uu maqlay maba garanayo uu iloobay kitaabkan goor uu sheekhan kaba wariyey ayuu iloobayba bal markaa taas oo kale samaaci waa kana waa qoran yahay isagiina maba xusuusna inuu as samaacba u leeyay kitaabkan ama sheekha kitaabkan kaba wa wariyey muxuu yeelayaa markaa bacdigooda waa kan kasoo naqliyo kol haddaanu xusuusnayn waa kuwii xifdiga shardi iyo kale ee lahaa axaadiistii kol haddaanu korka kaba hayn wixii u qornaa ma warin karo waa tii dariiqii oo kale markaa ma warin karo weeye yaanu warin laakiin iyagu tan dee ayamada ay raajaxa yeeleen madhabta shaaficina macruuf ku ah maxamed ibn alxasan iyo abu yuusuf iyona ay iyaguna xagga madhabtana kaba tegeen waa banaanya ujeedadu kol haddii samaaci meeshii jiro oo uu qoran yahay dee dani adag baa jira ah inuu isagu maqlay ayaa jira isagu samaaci yaanu xusuusnayn markaa uu kuba warin karaa marka maxay uga nadiir dhigeen kitaabkan baabuu maqlay kitaabkii de waa si guud ayuu samaaciisii u xusuusanyay laakiin inuu kitaabka hadduu badan yahay xadiid xadiid xadiid kastaba inuu maqlay oo ugu joogay ama uu dheg markaa maqlayay ma xusuusnaba taas oo lama shardiyo inuu dee samaacan guud mooyaane inuu xadiid kastaba gaar ahaantiisa samaaciisii xusuusay iyo maqalkiisiiyo si uu ku maqlay shardi may ahayn markaa kol haddii aan loo shardiyahayn si aan looguba shardiyahayn inuu xadiid xadiid u xusuusnaado kuwan uu samaaciisa xusuusan yahay samaaciisii uu taa u xusuusan yahay ayaa samaacan guudba kol haddii la arko dee wax caddaynaya inuu waqtigii uu maqlay uu xusuusan yahay taasi aanay shardi u ahayn bal markaa taasna tay raajax yeelan weyn aniga nuskadan aan haysto horta intaas bay iigu joogtaayoo farax kalaa bilaabmaya laba nusko kaloon arkay oo midi waa taa cali xalabi nuskadiisaas ama dabcadiisa iyo daarulqadr jadiid iyadna dabcadeeda oo kale oo mooyida inay dadka qaarkood moodhan ay haystaanba imaka ayaa fiqra halkan la socotay ah bayna qowseyn taalo markaasuu cali xalabi oo kolley nusqooyinka muqaabaladeedna malaa u cinaayooda lahaa nusqooyinka qaarkood ayay ku sugnayd nusqooyinka qaarkood waa kuwii asalka ahaa ee farta ahaa saa daraaddeed madbuucii hore horta way ka dhacday oo kitaabka dabacaadkiisii hore way kumay sugnayn waa ziyaado markaa nusqooyinka qaarkood ay leeyihiin cibaarada markaa waxaa kuma sugnayd hadal tacliiq uu leeyahay ama ibnu kathiiro cibaaradiisu ay tahay qultu wahada yushbihu ma idaa nasiya raawi samaacahu fainahu tajuusu riwaayatahu can tajuusu riwaayatahu canhu liman samicahu minhu walaa yaduru nisyaanuh oo wuxuu leeyahy tani wuxun baabay u nadiir tahay haddii raawigi uu iloobaba xadiidkan in isaga lagaba maqlay ama uu wariyeyba uu iloobo waa xadiid gaara oo dee ninkii isaga xusuusnaa in xadiidkan uu isaga lagaba maqlay ilowga sheekhu iloobay may keenayn in laydhaa hakaba warino waa tii aynu soo maray haddii raawi axaadiis lagaba maqlo axaadiisii si uu iloobo laakiin dad fiqii ay kaba maqlaan haddii dee uu inkirsan uu leeyahy weligeyba maan warin anigu taa ma been buu iga sheegayaa kalaan baynu kuba soo marray walow bacdoa xataa suuradaasna qaataan haddii laakiin uu leeyahy anugu mee maba xusuusni uun dawaataynu amhiladiina kuwa soo marray halkii hore ee ballintii aynaan awjuhu taxamul soo gaadhin halkii shuruudda raawiga xadiidkiisa ama dee shuruudda raawiga xadiidkee waxay ahayd waa la aqbali jiray oo waa tii aynu soo aragnayba mithaalkii suhayl ibn abi saalex xadiis lagaba wariyo o rabiica kaba wariyay inuu iskaba iloobo haddaba markii dambe dib uga warin jiray uu odhan jiray fulaan xadathanii rabiicatu camniba uu odhanayay haddaba taasoo kaleba ilowgaa uu isagu iloobay kol haddii raawigii ka maqlay meesha uu joogee hiqada ahaa xadiidka waxbay may yeelayne waa laga warin jiray markaa tanna waa taas oo kale oo samaaciisi hadduu iloobo guudba kol haddii dabaqadii lahayo ay wixii ku qorantao ruuxa lagu kalsoonyo khadkii ay tahay iyada ama isaga khadkiisii waxbaa lagaba warin karaa wuu ku warin karaa taaba weya farcun فرع kale آkharu ama riwaayatu warintiisa alxadiida xadiidka bilmacnaa macna laguba warinayo oo xadiidkii oo macna lagu wariyo fain kaana raawi raawigu hadduu yahay kayra caalimin ruux aan aqoon lahayn uu yahay walaa caarifin ku aan garanayn uu yahay bimaa yuxiilu macnaa macnaha waxa bedelo hadalada iyo madlulaadka alfaada aqoonsaasa male waa ruux caama ah alfaada wixii bedelaya macnaha wixii bedelaya ma garanayo falaa khilaafa khilaaf kuma sugna oo khilaafka kuma jira anahu laa tajuusu lahu inaanay u banaanayn riwaayat alxadiidi xadiidkii inuu wariyo bihadihi sifati sifadana oo macna inuu ku wariya uma banaano waayo dee waabu bedelaya waa takyiir maha xadiidkii ma soo naqlinaya markaasi tabdiil iyo takyiir bay noqon taasi iyada taasi uma banaano wa ama in kaana caaliman haddii uu yahay ruux caalima bidalik waa wixii macna bedelayey ee doorinayay ayuu aqoon u leeyahay basiiran macrifu u leeyiyo aqoon bil alfaadi alfaadiiyo wa madluulaatiha waxyaalaha ay tusaysa ay tilmaamaysa iyo macaanida ay alfaadani leedahay wa bilmutaraadifi min alalfaad alfaada kuwada isku macnaha ee lafdi kale dee lafdigan uu la macnayo haddii lafdigii aanu haynba lafdigan kale uu ku bedelaa inuu lafdigii la macnayo yahayna macrifu u leeyaho o mutaraadif iyo naxwi dalik faqad jawaza dalika way baneeyeen macna inuu ku wariyo dalika waa alriwaaya bilmacnaa kol hadduu xaaladiisu ay tan tahay jumhuur nnaasi salafan wa khalafan dadka jumhuurtoodu kuwa horeeyo kuwa dambaba wa caleyhi lcamalu camalkuna isagu korkiisa kuma sugan yahay oo dee khaasatan waa waqtiyadaa hore weliba dadkuna axaadiis ay xifdisnaayeen dee isagoo xadiidkii hagaag u xifdisan dhici karta inaanu hagaagba usoo xaadirsan taas oo kale ayaabay ahayd ee waqtiyadan dee kutubtii ay kuba qorantay inaad majlis mudaakaro joogto ood xadiidkii iyadoon riwaayo iyo lagaa warinahayn aada soo yar qaado mooye haddii ay naqlin ay tahay ama dersin ay tahay iyada maanta baahi loo qabaabataa ma jirtaba riwaaya bilmacnaa bal marka waxa weeye wuxuu leeyahay taasi waa ta dee jumhuur salaf wa caleyhi alcamal kama huwa almushaahid sida dee aan ku arkayno fi laxaadiidi asixaax iyo wagayraha waayo oo siaan ugu arkayna waa tan fain alwaaqicata dhacdada keliya ama dhacdada iyo naazila ayaa takuunu waxay noqonaysaa waaxidatan mid keliya wataji-u waxay imanaysaayoo bialfaadin alfaad mutacadidatin tirowday kuba imanaysaa min wujuuhin wujuuhna way ka imanaysaa iyo duruq mukhtalifatin iskhilaafsan oo mutabaayinatin kala durugsan oo kala fog oo macnaa waxaa caddaynayaba dee taasi inuu camalku yahay waxaan arkaynaa qiso keliya oo laba saxaabi ama in ka badani ay soo naqliyeen alfaadii way kala duwan yihin walow qisadna waa waaqaco keliya haddii laftigeedii un lasoo naqlinayo ama xadiidka laftigiisa un lagu soo naqlinayo dee may dhacdeen in alfaadahan kala duwan uu yeeshay lafti keliya lagu soo naqlin lahaa alfaado kala duwan bay waaqaco keliya nooguba imanaysaa iyo alfaado iyo duruq kala duwan taasi waxay tilmaamaysaa dee macno lagu wariyey meeshii inay jiraan haddaba wuxuu ihi laakiin walamaa kaana markuu adi haadaa waa alriwaaya bilmacnaa yuuqicu mid ridayo oo ruuxii kuba ridi kara fii takyiiri bacdi alaxaadiidi axaadiida barhkooda in la dooriyo dee sideedii wejgeediiba laga bedelo ayay say markay dee taasi ay dhici karto inay taasi kaba timaado ayay manacay dee taasina waa jumhuurta qowlkoodii une ayay manac manciyeenba min alriwaayati riwaayo bilmacnaa macna lagu wariyo daa'ifatun aakharuuna koox kale oo culimadii kaba mida oo min almuxadisiina walfuqahaai walusuuliyiin muxadisiin iyo fuqaha iyo usuuliyiin balbaa yidhi may macna laguma warin karo sidii kolleyna alfaadihii dee lagu cibaadaysanayay sida alfaadahan tashahudka iyo aadaanka iyo umuuraha caynkaasa iyada macna laguma warinayo sideedii unbaaba laynoogu soo naqliyo kuwaasi kumaba jiraan waxyaalahan jawaamiculkelimta iyadna axaadiisan laguma tiriya alfaadooda intay koobantahay macnaha ballaadhan leh haddii macna lagu wariyo iyadna khaasiyadii ay lahayd ee jawaamicnimadii ayaa meesha ka baxayso kuwaasna laguma warinaya la yidhaah bal markaa waa umuuraha caynkaasi in tacabudna alfaadooda kuba sugnayn gees kalena jawaamiculkelim ba ahayd ayay macna ku wariyeen xataa iyagu qoladan kale guud ahaanba waxay leeyihin macnayaan waxba laguma warininba washadaduu fii dalika way adkeeyeen arrinka aakada tashdiid adkeynta ugu daran ibnu kasiir baa wuxuu leeyahy wakaana waxaa yambaqii mid haboon an yakuuna in noqda haadaakan macnaa waa madhabkan ah cadamu riwaayati bilmacnaa ama almancu min alriwaayati bilmacnaa kaas walwaqaca siday jirta inuu noqdo taasaa habboonayd buu leeyaho in arrinta lagu wada tago inaan riwaayo lagu markaa wax lagu warin karin macno walaakin lam yatafiq dalika laakiin taasi may xasilin oo may dhicine waa tan oo dee in badanoo culimada ka midna waa kuwan oo khaasatan raggii hore macna way kuba wariyeen oo axaadiistiibaa in badan macna inagu soo gaadhay khaasatan marka ficil laga xikaayoonayo rasuulka ilaahay ficilkii ama xaaladii oo kale bal qowlkii waxaaba dhici karta inuu inta badan lafdigii meelmeelya mooyaane uu sidiisii yahay laakiin marka waaqaca iyo ficil laga xikaayoonayo dee ruxbadu tacbiirkiisii ay tahay waatanoo alfaado kala duwan uu inooguba imanaya axwaasha kala duwan iyo waaqacaadka marka khaasatan lasoo naqlinayo kale laakiin wuxuu leeyahay taasi oo may dhicin ee se waxa habboonayd inuu madhabtuba ay noqoto dee taas cad almancu min alriwaayati bilmacna wqad kaana ibnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu aye waa abudarda iyo waanasun radia allahu canhum yaquuluuna iyagoo inta badan lafdiga ilaalin jiray ayaa haddana waracoodii ayaa waxay odhan jireen idaa ra-ow lxadiida xadiidka markay wariyaan haddaba laftigiisii bay kuwa warinayaan ay dhowrayaanba haddana markay wariyaanba waxay odhan jireen aw naxwu haada aw shibhahu aw qariiban minhu oo ujeedadu xadiidkii markuu mariyo ee uu dhammeeyo ayuu odhanayay aw naxwu haada aw shibhahu aw qariiban minhu alfaadahaasay odhanayeen oo dee saasaabay culimmadu u yidhaaheen ruuxu markuu macno kuba warinayo cibaaradan ha raaciyo taas macne xadiidkii uu kuba warinayo waxaan leenahay kolley dee waana say ibnu salaax iyana kuba baraarujiyaan dee aimada qaarkoodna aada bay uga diidaan dee alriwaaya bilmacnabe ee markay kutubtan tahay musanafka ah ee ruuxu hadduu wax kaba naqlinay dee macno guuduun sheegaya majlis mudaakare iyada dhib ma laha laakiin markay naqlin tahaye tasniifkan aada cibaaradiisii dee takyiirkeedii maba lihid ama axaadiidan dabdisan ee kutubtaa kuba dabdisan iyada laftigeedii unbaaba laguba warinayaa taasi axaadiidii la xifdisnaa ee kolkol macnihiisii intuu isagu aada u wada xusuusan yahay alfaada qaarkood ay kaga qarsoomayeen iyo ayaa waqtiyadaa looguba baahnaaba taasba wey bal markaa waxaa la odhanayaa naxwaada waxaa la midana haddii shaki lafdi kaba galo oo shaki lafdi kaba galana iyadana waa la odhanayaa aw naxwahu iyo aw kamaa qaala iyo saasahu qul akhiiran aw kamaa qaala wama ashbahahu kashaki fiima stubhima oo bal marka ayn aw kamaa qaala iyo dee alfaadada ama naxwu hada iyo shibhu hada waxaa laba mida tana haddii lafdiga qaarkii aad cibaaradii kaba shakisantahay masanaiyo misamayahan adoon macnaba kuma warin iyadana cibaaradan waa la raacinaya فرع آخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فرع آخر فرع كلام oo adugu furuucdii sifada riwaayada xadiidka bal noocaas furuucdiisii kaba mid ah wahal yajuusu miyuu bannaan yahay ikhtisaaru lxadiidi xadiidkii oo la gaabsado oo lasoo gaabsado oo dee wax ka mida lagu gaabsado oo fa yuxdafa markaa la gooyo bacduhu xadiidka barhkii la gooyo idaa lam yakun haddaanu ahaanin almaxduufu waxaan la gooyee laga tegay mutacalliqan mid ku tacalluqaya bilmadkuuri kan isaga la sheegay ee qadarkan la sheegaya mid ku tacalluqaya aanu ahayn ikhtisaarka caynkaasi ma bannaan yahay calaa qowleyni taas waxa weeye ikhtalifa fiihi calaa qowleyni laba qowl baa culimmadu ay isugu khilaafeen oqolooyin iyagu culimmada kaba mid ah oo le xadiidka sidiisa un ha lagu wariyo waxa weeyaan yaan laga kala tegina ha la wada sheego way jiraan ee in badan ama culimmada dee mucdamkooduna waxa weeyaan suu isaguba inoo sheegi doono ama jumhuurtoodu ruuxii caalimka ahaa ee aqoonta sare lahaa ee garanayay bal hadalku si isugu xidhan yahay iyo si u kala go-an yahay hadduu qadcaddee xadiidkii ka mid oo marka la eego inaanay inta kale kuba xidhnayn xadiid gooniyaba lagu tirin kari lahay oo intii kale aan ku xidhnayn uu gooni u soo qaato qarab daraaddeed istinbaad ha noqotiyo istidlaal iyo wuxuun uu soo qaato bal markaa taasi inay bannaan tahay waana tow inoo odhan doono labada qowl kuwaas weeye marka wuxuu ihi faladiikii calayhi isaga korkiisa uu ku sugan yahay saniicu abi cabdillaahi albukhaariyi abi cabdillaahi albukhaari sida uu dee ku camal falo ee saniiciisa iyo camalkiisu yahay waa ikhtisaaru axaadiii axaadiisii in la gaabsado fii kathiirin in badan oo min alamaakin oo isaga kitaabkiisa aad buu taa u isticmaalay xadiidkiina aad buu soo celceliyaa markan uu soo celinayana si keliya kuma soo celiyo kalow dhammeeyo kalow gaabiyaba way jirtaa marka in badanoo xaadiida ka mida sidii uu kuba camal falee saniiciisu ahaa waa ikhtisaaru lxadiid meelo badan wa amaa muslimun muslim فإنه مسلم يسوق uu kaxaynaya alxadiida xadiidka bitamaamih waa isagoo dhan oo xadiidkii isagoon baabkan eegin ayaa marka ugu horeeya uu warinayaba xadiidkii oo dhan duruqdiisiina uu iswada raacinayo soo kaxeeya u soo arooriya walaa yuqadicu isagu ma googooyo waa miisada kitaabkiisu leeyahay walihaada ficilka ama samiica muslim leeyahay ee xadiidkii inuu meel keliya isugu keeni gees kalena uu isagoo dhan soo aroorin riwaayadii oo taamuun u googoynahayn ayay rajaxa u raajax yeeleen waa xagga suncigaasi horeynu masalada usoo aragno maha xagga sixade waa xagga tartiibta iyo wadciga fiican iyo suncigane kathiirun in badan oo min xufaadi almaqaaribati nimankaa reer galbeed raggii xufaadooda ahayd kaba mid ah wastarwaxa waanay ul iisheenoo istarwaxa ila shay macnaa wa idma ana ilayhi wasakan waa u xasilay xaggiisii oo isagii haddaba way u iisheenoo qolooyinkaa waa maqaaribadii uune ilaa arrintan daraaddeed iyo xaggaas ayuu ilaa sharxihi sharaxiisa ay sharaxaanna aakharuuna kuwo kale oo iyaguna maqaaribadii kaba mid ah oo macnaa culimmada reer maqrib kitaabkan muslim cinaaye cinaayo aada iyo aada u weyn bay u leeyihiin oo aada bay ugu ihtimaameen markaa dee waa taa barhkoodna saynu hore u soo marray ama sharxu nukhbaba inay barhkood lagaba soo naqliya iyagoo markaa bukhaari iyo kaba raajax yeelay isaga xagga shuraaxdiisana xataa sharaxyada maanta la hayo ee dadku ay kuba intifaacaan inteeda badani waa nimanka reer maqrib ama dee muslimiintii xaggaa waqooyiga afrika iyo wax ka sheegay ilaa andalus kuba noolaa tafaasiirtoodi mee sharaxyadoodii oo bal dee sharaxa nawowi aada u mashhuurkaa uun mooyaane sharaxyada kale sharaxa maasiri kaa isaga horuma hayeen la madbaceeyey iyo sharaxa qaadiciyaad oo madbacaysan oo nawowina uu in badan wax kala soo naqliyo qurdubi oo de walow uu yahay talkhiiskiisii muslim laakiin sharaxiisa mufhim la ydhaah isaguna madbacaysan waala uu talkhiiskiisa yahay ubbi ninkaa la ydhaaha oo dee inta badan afartaa shareexi ama shuraaxdii kaba horeysay isu wada geeyey qaadiciyaad iyo nawowi iyo qurdub iyo maasiri oo bal markaa sharax keliya isugu geeyo isna sharaxiisu madbuuc yahay sunuusi waa sharax madbuuca intuba waa nimankaa reer maqrib uun oo dee waxaaba soo raacay maka sharaxyadan waa sharaxa nawowi iyo adigu laba saddex ama laba sharaxoo midkood dee uu isagu yahay talkhiiska ama mukhtasarkan mundiri waa kan uu leeyahay sadiiq xasan khan ama siraaj ulwahaaj laydhaah oo isagoo ah mukhtasarka mundiri iyo nin isna aan dhammayn oo aada u dambeeyo filxulmulm sharaxiisi oo shabiir oo isaguna hindi ahaayo laakiin ma dhammayne sharax dee roonba ah waa inaha sooba raacaya baan leenahay ee mar markaas sharaxyada jira ee inta badan waa shuraaxdaas reer maqrib waana arrintan uu sheekhu inoo sheegayo maxay u yeeleen buu leeyahay taa waa lisuhuulati daalika arrinkaas suhuuladiisa oo bal marka la eego waa muslim axaadiidiisa soodiyasu u soo arooriyey binisbati ilaa saxiixi lbukhaariyi bukhaari marka saxiixiisa loo eego iyo wa tafriiqii kala geygeyntiisa ama baahintiisa alxadiida xadiidkii uu kala farqiyey oo fii amaakina amaakin mutacadidatin tirowday bixasabi xaajati ilayhi baahidiisa u baahnaa istimbaad taafiiradii oo wuxuu leeyahy bukhaari dee bal isagoo ikhtisaarkaasna jiro haddana xadiidkii meel keliya kuma wada sheegayo esa muslim meel keliya ugu sheega duruqdiisii oo dhan isagu uu baahiyey kitaabkii oo dhan buu kuba baahiyey waana dee isagoo qaradkiisa weyn maaha istimbaad xadiidka uu axkaamtii kala dunayd kala soo baxo eetuu meel kastaba isagoo dee kollay kuna tasarufi sanadkii ama matnigii ayuu soo aroorinayaa isagoo baab u dhigtay ah wixii uu faa'iideynaya xadiidka laga qaadanayo tarjamadan muslim taraajimba xataa iskumuu howlin oo walow kitaabkiisu uu tartiibsan yahay tartiibtaa fiicanna uu leeyahay haddana abwaabtan imaka aan arkaynae muslim baabbaabkan uu leeyahay laakiin mashhuurkii waa kii nawowi shuraaxda kalena waxyaalihii laba yimaadeen ee maaha tabweb markaa muslimaha saa daraaddeed bay ugu suurto gashay ugu sahlanaatay inuu xadiidka meel keliya inu iskagaba sheego wa calaa hada almadhabi madhabkan madhabku sheegayaana waa calaa jawaasi alikhtisaar weeye waa saa bukhaari yeelay ee culimo kalena ay yeeleen muwada maalikna waa see jirtabe waxa weeyaan saasba banaanideeda ay banaan tahay ba ay ku sugan madhabtaas ayaa jumhuur naasi dadka jumhuurtooda ay kuba sugan yihiin qadiima wa xadiidan zaman hore iyo zaman dambaba jamaahiirulculamaa waxay kuba tegeen ruuxii caalimka ahaa wax isku xidhan aan kala goynahayn iyada bal markaa inay u bannaantahy ikhtisaarulxadiid taas bay adigu madhabtaasna ay tahan xataa muslim waa samiciisii un imika lama laha muslim ma ogolayn ikhtisaarulxadiid ma ogolayn lama laha ee dee laakiin si uu kitaabkiisa wadcigii uu dejiye tartiibtii iyo sumcigiisii kitaabka ayaa habkaas ahaa wey qaala bnu lxaajibi fii mukhtasari ina xaaji weyne hore magaciisana usoo sheegnay wuxuu ihi kitaabkiisa mukhtasarka kolley laba mukhtasar buu leeyahy kiisa naxwadiyo kan usuulka ah waa kii usuulka ahaa oo ibnu kathiirna axaadiistiisa uu takhriijiyey takhriij maanta madbuuca oo tuxfatu daalib magaca cinwaanka ku madbucaysan masalatun waa hadalkii ibnulxaaji mas'ala oo dee markaa masaa-ishii u kaba hadlayaan markaa wuxuu ihi xadfu bacdi alkhabari khabarka barhkii oo la gooyaa jaa-izun mid bannaan weeye cinda alakhari culimada intooda badan agtooda ilaa fi lgaayati gaayaha uun mooye iyo walistinaa'i istinaa iyo naxwi waxyaalaha dee hadalkii isku xidhnaa isa dee waxa weeyaan gaayihii oo kale ama wax istinahiisii oo kale iyo wixii lamida ama shardi wax bal markaa u yaalay oo kale umuuraha dee in la kala reebo la kala gooyaa qeyb ka mida lagu gaabsadaa macniba uu fasahaadayaayo iyada bal markaa ama maqsuudkiisi sii loo jeeday ma noqonayso taasi ma banaana laakiin wixii kaleen isku xidhnayn waa si hadalkii uu markii hore lahaaba idaa lam yakun ilmaxduufu mutacaliqa bilmadkuur bilmathalan xadiidkii allaa tarmaw ljamrata xataa tadluca ashamsu gaayadii waa xataa tadlucadan waa gaayo haddii laa tarmaw ljamra la yidhaao kale te macnii loo jeedayna maaha taasi markaa dee wax banaan ma noqonayso addahaabu bidahabi riban ilaa sawaa'an bisawaa'in oo kale haddii istitnahan la gooyo oo ilaa sawaan bisawa iyaduna markaa dee macno kalea meeshii soo baxayoo kale oo waxa weeyaan bal markaa umuuraha caynkaasa ee waxa weeyaan iyada dee isku xidhan ee hadalkii kale qaayihiisiya hadalkii hore ama istitnihiisiya lama goyn karo lama kala goyn karo oo ikhtisaar daraaddeed laguma samayn karo laakiin wixii kale macnahoodu dee adigu ha wada socda xadiidkii se uu ahaa un fiqrooyin kala gooni oo mid kastaabata kale ay ka madax banaantao macno dhan ay tani lahayd hadhow marka iyadii gooni loo qaatanaa xadiidka intiisii hadhayna macnihiisi way u dhantay tanna macnaheedu way dhammayd iyo taas dhib ma laha ikhtisaarka wa ama idaa xadafa hadduu gooyo buu ihi aziyaadata ziyaadadii uu gooyo likowniha heshiisa shaka fiiha uu ku shakiyey oo shaki ka galay fa hadaa saa'iqun taasi waa wax jaa-isa wa kaana maalikun yafcalu dalika kahiira maalikna in badan buu taa samayn jiray bal kaana wuxuu a yaqdacu mid gooye isnaadalxadiidi xadiidka isnaadkiisii idaa shaka hadduu shakiyo fii waslihi xidhiidhintiisa uu kuba shakiyo oo xidhiidhkiisa wa qaala mujaahidun mujaahidna wuxuu uhi unqus min alxadiid oo haddii markaa aanad hagaag u xafidisanayn wax ka naaqus walaa tasid fiihi laakiin waxba ha ku darin waayo tanna muxuu leeyahay sheekhu ikhtisaar daraaddeed uu u qastayba uma goynayo ee xadiidkii siyaadadii uu lahaa baaba shaki ka galo ama hagaag u dabdin ama